bsm اllaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabihi أجmaciin ama bacd qala اlimam الbukhaariyu raximah اllah tacaalى baabu matىa yusali اlfajra bijamcin halkaas ma joogin qaala xadaanaa muxamed bnu baabkii horaan joognay baa dhex ku joojinay qaala xadaanaa muxamed bnu kaiir wahuwa alcabdiyu qaala akhbaranaa sufyaan huwa athawriyu qaala xadaanaa cabduraxmaan huwa bnu اlqaasim can اlqaasim wahuwa alqaasim bnu muxamed bni abi bakr can caaishaةa radي اllahu canha qaalat ista'danat sawdatu sawda ayaa idin dalbatay annabiya salى اllahu calayh ali wasalam nebigii ka idin dalbatay leylata jamcin habeenkii musdelifa wa kaanad waxay ahayd haqiilatan mid culus habqatan oo markaa yacnii aad u socodkeedu u baطii u yahay faadina lahaa wou u idmay nebiga salى اllahu calayh ali wasalam ayb xadiidku wuxuu tilmaamayaa macnihii loo terjamay terjamada waxay ahayd dadka dacafada ah maalinka habeenka musdelifaad in la hormariyo oo loo hormariyo dhanka iyo mina si ay dadka dhagaxa tuuranaya maalinka dambe tuurayo aynan ugu soo gaarin oo dadkaa markaa xoogooda iyo saxmadooda aanay u soo gaarin ayb sawda marka waxay ka mid ahayd dadkaas nacam ayb oo marka wuxuu leeyahay waxay ahayd haween culus jismi ahaan culus habqatan ay badii'at alxaraka mid marka xarakadeedu ay aad u tartiib ay u soconayso oo dhaqaaqeedu ounan deg deg ahayn markaa nebigu sala allahu calayh ali wasalam wou u idmay faadina lahaa wou u idmay inay habeenkaa saq dhexe baxdo oo ay dhankaa iyo mino aaddo si ay u tuurato dadka intaanay ku soo gaarin ayb meeshaa marka fa'adina lahaa iyo ista'danad iyo waxaa laga fahmayaa marka musdelifo baryidda la baryaayo inay waajib tahay oo ilaa haddii kale idin lagama qaateen ayb iyo ruqso iyo waxyaabaa laguma sheegay qaala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa aflaxu bnu xumaydin can اlqaasim bni muxamed can caaishaةa radi allahu canha qaalat nazlna اlmusdelifata musdelifo ayaan degnay faاsta'danat الnabiya salى اllahu calayh ali wasalam nebiga waxaa ka idin dalbatay sawdatu sawda an tadfaca waxay ka idin dalbatay inay tagto qabla xadmati الnaasi dadka yacnii ciriirigooda ka hor wa kaanat imra'atan haweeney bay ahayd batii'atan oo socodkeedu uu aad u gaabiso faadina lahaa wuu u idmay fadafacad way tagtay qabla xadmati الnaas daxmadii dadka ka hor wa aqamnaa waan nagaanay xataa asbaxnaa naxnu ilaa aan annagu ka waaberiisannay uma dafacnaa bidafcihi soo bixiddii nebiga ayaan la soo baxnay annagana falaa an akuuna inaan ahaado ista'dantu rasuula اllahi salى اllahu calayh ali wasalam nebiga inaan ka idin dalbado kama sta'danat sawdatu sawda siday uga idin dalbatayba yaa axabu ilaya la ii jacayl badan yahay min mafruuxin bihi shay lagu farxo aan ka jeclahay yacnii anna inaan isti'daan weydiisto sidii sawdo ay u weydiisataa ii fiicnaan lahayd yacnii ciriiriga iyo socodka iyo dhibkiisa yani ayb mar haweenkao dhan waa la ysaga xisaabayaa dad oo dacfi uu ku jiro iyo tabardarro iyagu marka in la hormariyo haweenkii waa yeelka ilmaha kooyaalkaas dadka kale laakiin inay baryaan musdelifo oo salaada subax ku tukadaan ayaa iyaga laga rabaa ayb baryiddaas marka musdelifo qofka waa baryey goormaa la dhihi karaa ilaa intay xasili kartaa wuxuu leeyahay imaamu shaafici saq dhexe haddii uu dhinaca kale u dhaafo qofka oo saqda dhexe uu xagga kale u dhaafo habeenka qaybtiisii kale uu gaaro mucdamuleyl waa joogay qofkaas habeenka badankiis qof jooga unbaa loo xisaabaya ayb xadiidka marka fiqiga ku jira iyana shalayar ugaga soo hadalnay kuwii ka horreeyey kan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan mataa goorma ayaa yusalli lfajra fajarka uu tukanayaa bijamcin musdelifo uu ku tukanayaa jamcin musdelifa laga wadaa ayb waxaana loogu bixiyey maqribka iyo cishaha ayaa lagu jamciyaa meeshaa marka musdelifo goormaa fajarka lagu tukanayaa salaada subax waa maalinta ciidda salaadeeda subax waay qaala xadaanaa cumar bnu xafs bni kiyaad qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa alacmash qaala xadaanii cumaaratu can cabdiraxmaan bni cabdillaahi radia allahu canhu qaal maa ra'aytu الnabiya salى اllahu calayh waali wasalam nebiga ma aanan arkin sallaa salaatan isagoo salaad tukaday ligayri miiqaatihaa wakhtigeeda wakhti aan ahayn ilaa salaatayni laba salaad maahane jamaca bayna almaqribi wاlcishaa'i maqribkii cishihii buu jamciyey wa salla alfajra fajarkii buu tukaday qabla miiqaatihaa wakhtigeedii ka hor halkaa marka wuxuu leeyahay fajarka goormaa la tukanayaa daahirka xadiidka wuxuu tusaa maalintaas musdelifa nebigu wakhti uunan fajarka tukan jirin inuu tukaday wakhtigii uu tuka jiray ka hor inuu tukaday ayaa ka muuqato laakiin marka kaleba rasuulku sal l slam sideebuu u tukan jiray salaada subax salaada subax markay dhalato ayuu nebigu sala allahu calayh waali wasalama kadib ta la addimo labadii ragcee fajarka uu tukado kadib masjidka aado ayuu tukan jiray marka waqti allaale waqtigii ay soo gasho oo wax yar lagu daray ayuu tukan jiray oo inta labadaa ragca la siinayo iyo meelahaas nacan ayb laakiin waqtigan musdelifo wuxuu uga bedelanyaa mar allaale markay dhalatay horuu ka tukaday nebiga sal sl ayb waqti ma u kaadkaadinin jamaaco iyo wax kaloo meel isugu sugsugay ma jirin labada ragcee fajarka ka horayso calaa quul salaaddii horow ka galay marka qabla miiqaatihaa marka loo eego waqtiyadiisii hore waqti ka horeeyuu tukaday unbuu ka wadaaye salaaddii oon gelin buu tukaday lagama wado maxaa yeele bilitifaaq salaadda waqtigeeda hadduunan gelin ma ansaxaysa salaadda la tukado laakiin bacda alwaqti waa iska ansaxay ama qadaha u dhacdo ama addaha u dhacdo laakiin salaad aan waqtigeeda gelin waxay uga bedelantaha maba ansaxdaba iyada mana gudmayso ayb walidaalika meeshaan marka salaada subax iyo kale sideedaba marka waa dhib badan tahay waqtigeedu wuxuu u baahan yahay ilaalis fara badan xadiid kale oo raafic ibnu khadiij oo warinayo sunanka ku sugan wuxuu ahaa uu yidhi nebiga sala allahu calayh waali wasalam asfiru subxa fa innahu acdamu liujuurikum salaada subax caddeeya ajrigiinna waxaa u weyni badan sidaas culammada marka waxay dhaheen imaamu shaafici oo kale caddeeya wuxuu ka wadaa buu yidhi habeennada dayixu uu daahaayo ee iftiinku cirka uu ku jiro ee waaberiga ay qalqiil uu gelayo in si fiican loo saxo gadaal xoogaa yar u dhiga iska hubiyo macnaheedu ayb imaamu shaafici a'imo kale saasay ku fasireen ayb maxaa yeele marka oy bishu daahayso cirka iftiinkii bishaa haayo ayaa hayso qofkanna wuxuu fiirinayaa waa maxay iftiin yar oo mugdi ku dhex jiro raadinayaa ninka wakhtiga fiirinaya haddii marka cirkiina iftiin ka jiro khatar waana magaaladu haddii nal ka wada daaran yahay iftiinkaas sida lagu soo saara salaada fajar iftiinkeedu waa adkaanayaan qofka marka waxaa laga rabaa inuu aad isu xil saaran oo wakhtiga aad u taxqiijiyo haddii shaki oo galana daahintu inuu ku gafaa fiican toban daqiiqa iyo wax lamida in la daahaa waxba salaadda u dhibi maysa yacnii sunnaa la ilaalinayaa waajibaa laga tegaya hadhow marka maxaa lagu dhacaa marka fiqi mi ahan sida ma ahan sidaa marka wasalla alfajra qabla miiqaatiha wuxuu u jeedaa wakhtigeeda ka hor wakhti awal aanu tukan jirin ee awal jamaaca sugid iyo waxyaabo fara badan uu ku daahi jiray ayaa nebigu sala allahu calayh waali wasalam hadda uunan yeelin musdelifa mar allaale markii waagu baryey horow ka galay salaada qablalwaqti baa la tukanayaa ma aha ayb marka salaada fajar awalulwaqtigaa laga tukanaa musdelife marka la joogo ayb qaala xadaanaa cabdulaahi bnu rajaa qaala xadaanaa israa'iilu can abi isxaaqa can cabdiraxmaan bni can cabdiraxmaan bni can cabdiraxmaani bni yaziida qaala kharajnaa maca cabdillaahi radia allahu canhu ilaa makata maka ayaan ula baxnay cabdullaahi bni mascuud uma qadimnaa jamcan musdelifo ayaan tagnay fasalla salaatayni labadii salaad ayaan tukannay kula salaatin salaad kasta waxdahaa keligeed biadaanin adaan iyo waiqaamatin iqaamo wاlcishaau cishihiina baynahumaa labadooda oo u dhaxeeyo cishihiina uma salla اlfajra fajrigii ayuu tukaday xiina طalaca اlfajru markii uu waagu baryey waagu mar allaale markuu soo baxay ayaan salaaddii subaxna tukannay qaa'ilun yaquulu qof uu dhahayo qaa'ilun mid yidhaahdaa yaquulu wuxuu dhahayay dalaca alfajru waagu waa dhashay wa qaa'ilun yaquulu midna wuxuu odhanaya lam yatluci alfajru talow weli fajarkii amaunan dhalanin yacnii iyadoo dadkii qaarna ay leeyihin hadduu dhashay iyo weli ma dhalan ayuu nebiga tukaday markaas uma qaala in ayuu cabdullahi bn mascuud tukaday uma qaala wuxuu yidhi ina rasuula اllahi sal l slama rasuulkii qaala waxa uu yidhi ina haatayni salaatayni labadan salaad xuwilataa can waqtihimaa waqtigoodii waa laga soo wareejiyey labada salaad marka muxuu ka wadaa maqribka iyo subaxa maqribkiina waa laga soo wareejiyo waqtigiisii waa lasoo dhaafsiiyey jamcu ta'khiiraa la sameeyey oo waqtiga maqribka uu lahaa markay qoraxda dhacdo in la tukado maalintaa waa laga dib mariyey المغربي المغرب طيب حولتا عن وقتهما واللغا وريجي في هذا المكان ميشان طيب المغرب والعشاء يوجيدا فلا يقدم الناس ضدك مسو غليان جمع المزدلفه حتى يعتموا الى عويسن اي غليان يعني ضدك قرخ waxay ugu soo dhacaysa carafaad waa ka soo tagayaan waxay imaanayaan musdalifa halka musdalifa ay ku tukanayaan marka طيب maqribkii iyo cishihii isagoo maqribkii wakhtigiisii la dhaafiyey oo yacni cishaha wakhtigiisa la geliyey taas marka waa mid wa salaata alfajri iyo salaada subax haadihi saacata saacaddan la tukanayo uma waqafa waa istaagay ibnu mascuud markuu salaaddii tukaday kadib duco ayuu u istaagay xataa asfara ilaa uu ka caddageliyey oo dhulkii uu yacni iftiin ka noqday uma qaala waxa uu yidhi low anna amiira almu'miniina amiiru اlmu'miniin afaada al'aana hadda haddii uu meeshan ka baxo oo uu mino aado asaaba sunnata sunnada waa asiibay amiir marka cumaan ba ahaa markaas wuxuu leeyahay cumaan bnu cufaan saacaddan hadduu dhaqaaqo sunnada waa asiibay famaa adrii ma ogi buu yidhi markaa raawi cabdullahi bin mascuud ka warinayay aqowluhu qowlkiisa miyaa kaana asraca deg deg badnaa am dafaca cumaana mase cumaan waaba tegeyba radia allahu canhu yacnii markaa sidaa ibnu mascuud uu leeyahay cumaan ma warkiisii baa deg deg badnaayo hore u gaaray mise cumaan baaba sunnadii sidaas u helayoo isagiina marka iyagoon is-ogeyn baa mid walbaaba sunnadii geestiisii ka waafaqayoo uu baxay markaa falam yazal kama zuulin yulabii cabdullaahi bnu mascuud inuu talbiyeysanayo xataa ramaa jamrat alcaqaba ilaa jamrat اlcaqaba oo ka tuurtay yowma اnaxri maalintii naxriga ayb markaa cumaan binu cafaanna markaa caddadu ay timid ayuu ka baxay meeshaa maxalushaahidka waxaa wey salaada subax maalinka tobnaad ee ciidda musdelifo lagu tukanaayo awalulwaqti in laga tukado markaa kadibna weliba la ducaysto ee xaajigu siduu u ducaysanay u ducaysana waagu markuu caddaado qoraxdiina weli aynan soo bixin ayuu ka dhaqaaqayaa meeshaas qoraxda inay ugu soo baxdana ma fiicna sida noo imaan doonto baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan mataa yudfacu goorma ayaa laga tegayaa min jamcin musdelifo goormaa laga dhaqaaqayaa hadda marka goormaa salaadda subax lagu tukanayaa bay ahayd tarjamadan waxay leedahay goormaa laga dhaqaaqayaa oo la baxayaa musdelifo marka subaxa marka laga baxaayo tobanaad intee loo socdaa minaa loo socdaa waa jamrat اlcaqaba marka la tuuraayo goormaa marka laga baxayaa musdelifa qaala xadaanaa xajaaj bnu minhaal qaala xadaanaa shucbatu huwa bnu اlxajaaj abu bislaam alcatakiyu can abi isxaaqa huwa camr bn cabdillahi اlhamdani qaala samictu camra bna maymuunin yaquulu shahidtu cumara radia allahu canhu cumar ayaan xaadiray sallaa bijamcin isagoo musdelifo ku tukaday asubxa salaadii subax uma waqafa waa istaagay faqaala waxa uu yidhi ina almushrikiina mushrikiinta kaanuu waxay ahaayeen laa yufiiduuna kuwa aan soconaynin musdelifo aan ka tegaynin xataa tatluca shamsu intay qoraxda ka soo baxdo wayaquuluuna waxay dhihi jireen ashriq soo iftiin habiiru yaa habiiru yani buurta habiir la yidhaah habiir marka waxaa weeyaan qofku markuu musdelifo ka soo socdo mino u soo socdo buurta bidixda ka qabanaysa waa buur weynin badanoo bidixda ka kaa qabanayso marka aad musdelifo taagan tahay minana aada afka saarto iyo maka xaggooda ayb buurtaasay marka waxay dhihi jireen ashriq habiiru riwaayada muslim waxay ku daraysaa ashriq habiiru kaymaa naqii kaymaa nuqiiru buurtii yacnii habiirow iftiin bixi oo qoraxdii soo saar xaggaagaa ka soo baxno kaymaa nuqiir saan u cararno oon u baxno iyagu marka ilaa ay qoraxda ka soo baxday meeshaas joogi jireen rasuulkiina muxuu sameeyey waa khilaafay qabla uluuci shamsi buu ka baxay meeshaas xaajiga marka waxaa laga rabaa qabla uluuci shamsi inuu ka dhaqaaqaba meeshaas وأن النبي sلى الله عليه لي وسلم نbigana khaaلفahm waa khiلaafay ثuma أفاada nebigu wou dhaqaaqay qabla an taطلca الشhaمس qoraxda intaanay soo bixin ayuu dhaqaaqay ayb meeشhaa marka waxaa laga qaadanayaa hadyiga ظaahirka ah gaalada in lagu khilaafo oo qofka muslimka yani muslimiinta hadyigooda waxaa ka mida inay gaalada aanay shabihin xataa waxyaabaha cibaadaadka caadaadka yani waxyaabaha aan gaalada loogaga dayanayni waxaa ka mida cibaadaad ictiqaadaad iyo caadaad xataa waxyaabaha caadaadka ah oo ummaduhu ay dhaqan ahaan iyo caada ahaan u leeyihiin wixii iyaga u gaar ah gaalada waa la khilaafaa waxaana lagu dareerinaa man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum iyo xadiidkii kale yanii wajucilat dillat wasagaaru calaa man khaalafa amrii waman tashabbaha biqowmin fa huwa minhum marka waxaa lagu khilaafayo waa ictiqaadaad waa cibaadaad waa aadaab waa caadaad ayb intuba waa lagu khilaafay rasuulka marka cibaadaadkoodii wax ka midoo hadda ku khilaafay oo iyagu qoraxday sugi jireen isagoo ka dhaqaaqay ma sugin qoraxda ayb halkaa marka waaa baabka tarjamadii xadiidku waa is leeyihiinoo musdelifo goormaa laga baxayaa waxaa laga baxayaa qabla duluuci shamsi qoraxda intaynan soo bixin hadda musdelifa maxaa lagu qabtaa marka waxaa lagu qabtaa dhowr waxyaabood maqhribka cishaha waa lagu jamciyaa habeenka tobanaadka u soo gelayo waa la baryaa habeenkii salaada subax waa lagu tukadaa awalulwaqti camalka afaraad waa maxa waa lagu ducaystaa camalka afaraad waa lagu ducaystaa faidaa afadtum min carafaatin fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam mashcari alxaraam waa musdelifo meeshaas marka markuu salaada subax tukada xaajiga duca dheer buu gelayaa meelaha ducada lagu aqbalay ka mid tahay marka ilaa waagu uu ka caddaado markaasuu baxaa dadku laakiin badankood yani mashquul waxay leeyihiinba tira zaxmada iyo shaqada ka horayso iyo dadkii dhammaa waxay qabaanba yani cabsi berita marka waxaa jira dhagax tuur dawaaf yani xalqi howlba mabiid waxaasuu kasii fakeraa markaasuu maalinkaas dhan walwalkaasa ahaayo markaasaa waxaa ka tegaya inuu meeshaa ku ducaysto ayb xoog ba dadka qaar umaba helaan waa ka cararaan iyagoon ku ducaysaninba meeshaas marka waxa qofka uu lacagta u dhuminaayo ama uu meeshaas dhererka badan oo u tegaayo lacag kama soo helayo lakin wax ka fiicanuu ka soo helayo oo jannou ka soo helayo jannadaas marka waxaa la rabaa waxeedii oo dhan inuu ku dadaalo ayb in allaale inta uu awoodi karo ayb baabu اtalbiyati wاtakbiiri hadaata الnaxri subaxa dhuundhowga subaxa marka hadaata naxri waxaa weeye maalinta tobnaada yowmunaxri la dhahaa subaxa tobnaad talbiyada la talbiyeysto iyo takbiirta la takbiirsado xiina yarmii markuu tuuranayo aljamrata jamrat اlcaqaba wاlirtidaafi fangelin laysfangeliyo fi sayri socodka dhexdiisa lagu fangalo oo fangalku waxaa weeya qofka daabadda in lala raaci karo قال xdثna أbو cاaصم الضحاaك بن مkلد qال أخبرna بن jurayج عن عطاء عن بن عabاaس رضي الله عنهma أن النبي sلى الله عليه لي وسلم نbigu أrdف الفضل فضل بن cabاaس ayuu fangeliyey فأخبر الفضل فضل بن cabاaس wuxuu u sheegay أنhu لm yزل inaanu ka zuulin يulbي inuu تlbiyeysanayo xatىa rmى الجمرة ilaa uu jamrada ka tuuray xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa nebigu sala allahu calayh waali wasalam kama zuulin inuu talbiyeysanayo talbiyadii marka waa taasaa baabkuna waa maxa baabu talbiyati marka maalinkaas subaxaas musdelifo laga soo baxayo talbiyadii baa la wadaa weli labayk allaahuma labayk labayk laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulka laa shariika lak ayuu wadayaa takbiirtii aaway marka laakiin ma sheegin hadda halkaan waana tarjamadan waa noogu taalla ibnu xajar wuxuu leeyahay xadiidkan duruqdiisa qaar ka mida waxaa ku soo aroortay takbiirna in la takbiirsanayo markii carafaad loo socdayna waxaan soo marnay anas inuu yidhi minaa man yulabbii wa mina man yukabiru waxaan isugu jirnay nin talbiyeysto iyo nin allahu akbar akhriyo oo allahu akbar yidhaahdo marka waa in labadiiba lasoo wadaaya marka weli ay sii soconayso ayb ayb meeshaa marka uu leeya xataa rama aljamrata iyadan waxaa laga qaadanayaa talbiyada wakhtiga la gooynaayo oo ay dhammaanayso talbiyada waxay dhammaanaysaa buurta marka la tuuro maalinta tobnaad subaxa tobanaad marka aada jamratulcaqaba tuurto waa go-aysaa talbiyada fuqahada marka waxay isu khilaafeen a'immada salafka ma dhagaxa ugu horeeyo ood bilaabaysaad ku joojinaysaan mise marka aad dhammayso ooad tuurto ka bacdi oo dhagaxa ugu dambeeya markaad tuurtaa ka faaruqaysaa talbiyada imaam axmedaa sida dambe qabo sida horena culamada badankooda qabaan marka sa usoo socdo usoo socdo xaajigu markuu yimaadoba jamratulcaqaba waa iska joojinaa talbiyada ayb maalinta tobanaad oo ay subaxeeda dhagaxaas marka la tuurayo isagii baa adkaar leh ba dikri leh oo dhagaxa marka la tuurayo allaahu akbar allaahu akbar baa la dhahaa marka haddii la yidhaahdo talbiyada waxaa la joojinaya dhagaxa ugu dambeeya marka la tuuraayo hal qofka hal mar sideebuu takbiirna ula imaadaa talbiyana ula imaadaa marka ile isagoo allahu akbar dhahayo labeyk allaahumana hal mar ma dhihi kareen marka talbiyadu waxaa weeyaan waxay ku fiican tahay marka in la gooyo cinda ramyi اljamra jamrada marka la tuuranayo agteeda halkaa waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka walirtidaafi fi sayr nebigu markii carafaad uu ka soo baxayey gadaal wuxuu soo saaray usaama musdelifa subaxi uu ka soo baxayena fadlu bnu cabaas ayuu soo saaray walirtidaafi fi sayrina waa u deliil qaala xadaanaa zuhayr bnu xarbin qaala xadaanaa wahb bnu jariir قال xدثنا أbي wهو جرير بن xاaزم عن يونس الأylي يونس بن يزيد الأylي yب عن الزهري عن عubayd اللahi بن عaبداللahi عن بن عabاaس رضي الله عنهما أن أسامة بن زaيد رضي الله عنهما kaana wuxuu ahaa ridفa النبي sل اه سلم nebiga mid fangalay ayuu ahaa fangashan min carafata laga soo bilaabo ila musdlifati ilaa musdelifa uma ardafa alfadlauma ardafa alfadla walaalkii ka weynaa cabdullaahi bnu cabaasee fadlu bnu cabaas ayuu haddana fangeliyey nebiga min almusdelifati laga soo bilaabo ilaa minan ilaa mina qaala waxa uu yidhi fakilaahumaa labadoodaba qaalaa waxay dhaheen lam yazal الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu kama zuulin yulabii inuu talbiyeysanayo xataa ramaa jamrata alcaqaba ilaa ou jamrat اlcaqaba ka tuurtay waa ilaa talbiyada inta la wadaayo waa ilaa jamrat اlcaqaba de usaama isagu sidee ku arkay marka fadlu bnu cabaas waaba la gartayba nebiguu la socday isaga usaamo laakiin mar haddii musdelifo la yimid waa la dhigay isaga fadlaa la soo qaaday waxaa la leeyahay marka waxaa laga yaabaa marka inuu halkaa uga hormaray nebigu uu sugaayey bal sida uu u tuurtay waxyaabahaas uu feeriyo markaa uu arkay baabun ay haada kani baabun baab weeyaan faman tamataca biاlcumrati ila اlxaji fama staysara min alhadyi faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaami fi اlxaji wasabcati ida rajactum tilka casharaة kaamila dalika liman lam yakun ahluhu xaadiri اlmasjid اlxaraam tarjamadan laga bilaabo imaamu اlbukhaari wuxuu gelayaa marka naxriga iyo waxa ku tacalluqa xoolo qalka maxaa yeelay haddii ramyi uu sheegay waxaa ku xiga ramyiga naxri maalinta tobnaad afar camalaa la qabtaa ramyun uma naxrun uma xalqun uma طawaafun ran xad ayaa lagu lagu gaabiyaa ran xad ramyun uma naxrun uma xalqun uma طawaafun intaa kale horumarinteedu waajib maaha sidaan arki doono laakiin siday u kala horeeyaanoo fadliga badan sidaas ayb hadyiga iyo axkaamtiisa marka halkan ka gelaa xoolaha marka yaa isaga meeshaa geeyo oo dadna waxaa waaye xoologeyntoodu waa sunno dadna waajib waxaa waajib looga rabaa meeshaas inuu wax ku qalo mutamatica iyo qaarinka mutamatica iyo qaarinku iyaga waa laga rabaa inay xoolo meesha ku qalaan oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay faman tamataca biاlcumrati ila اlxaji fama staysara min alhadyi tamatucaa ilaahay sheegayana qiraankuna waa soo gelaa maxaa yeelay salafka curfigooda tamatuc qiraanna waa la dhihi jiray maxaa yeelay ninka qaarinka ana hal safar ayuu xaj iyo cumro ku gutay mutamaticuna sidoo kale waayo isagu weliba wuxuu dheeryahay maalmo ayuuga raaxaystayba oo intuu ka xalaaloobay cumradii inta xajka la sugaayey waa nin iska raaxaystay buu ahaa haddii naagtiisu ay la joogta wuu tegi kari ayb kuwa iyaga marka labadaas waxaa lagu waajibiyey inay hadiya la baxaan laakiin mufridka isaga ninka xaj gooni ah iyo cumro gooni ah samaynaya isaga lagama rabo hadi wax hadi ah lagama rabo saasoo ay tahayna de hadi waa iska qalan karaa isaga waa ku qali karaa meeshaan oo hadi waa u kaxayn karaa faman tamataca qofkii tamatuco bilcumrati cumrada qofkii ku tamatuco ku raaxaysto ila alxaji xajka ugaga xaggiisa ugaga raaxaysto ayb ugu raaxaysto fama staysara fa calayhi korkiisa waxaa ah dabxu maa ama naxru maa shay gowriciisa istaysara fududaaday oo min alhadyi hadyi ah faman lam yejid qofkaan helaynin marka xoole ma awoodo qofka fa siyaamu alaaati ayaamin saddex maalmood soonkood ayaa korkiisa ah facalayhi korkiisa waxaa ah siyaamu alaaati ayaamin saddex maalmood soonkood fi lxaji xajka dhexdiisa oo ku soomo meeshaa marka faman lam yejid yaa la dhihi karaa waa waayey hadyi ninkii tamatucay xoolaa lagu yeeshay hadyi waa waayey yaa la dhihi karaa dhowr suuro ayay ku imaan kartaa qofkii lacag ba aan haysanin koo ninkii lacag haysta laakiin xoolo ma haayo ma joogaan meesha waa kayru waajid isaguna ma soo ma garan lacag waa haystaa xoolihii waa joogaan laakiin lacagtuu u baahan yahay oo wuxuu ugu baahan yahay masruuf hadduu lacagtaan xoolo ku qalo sahay ma helaayo dhaxuu ku baktinaa xooliha qala ma la dhahayo hayru waajid waa isaga laftirkiisa lacagtii waa haystaa laakiin xoolihii baa qiimo aan macquul ahayn ma joogaanba isagiina haddii uu lacagtaa ama yacnii lacagtaas aadka u tirada badan haddii waa ku soo talagalay laakiin hadduu lacagtaa geliyo wuxuu ka baqayaa sahay wax inay kaga go-aan waxyaabahaas oo dhan qofkaas waa hayru waajib aloo xisaaba fa siyaamu alaaati ayaamina ninkii aan heli karin saddex maalmood ha soomaaliya fi lxaji xajka dhexdiisa ha ku soomo fi lxajidaa marka waxay tahay maxaa laga wadaa marka isagoo waxaa fadli badan oo sunno ah bay dhaheen a'immada shaaficiyada iyo qaar kale inuu qofkaasi isagoo xajkii ku guda jiro oo xarman inuu soomo oo marka wuxuu samaynayaa bay dhaheen maalinta lixaaduu xiranaya xajkiisa isaga ayuu xarmanaya lixaad toddobaad sideedaad waana soomanaana sagaalaad ilama soomi karo carafuu u socdaa moogtahay maalinta tobnaadna waa ciid iyada marka waxay leeyihiin maalmahaas ka horeeyo sagaalaadka saddex maalmood ka hor inta sii xarmada soonkiina ha galo isagoo marka xajka camal ahaan ugu guda jiro muxrim ah ha soomo ayb ila daahirka aayaddu waxay leedahay fi lxaji qof marka aan aan ixraamkii ku jirinna xaj kuma jira daahirku saasuu keeni karaa laakiin alimaamu nawowi majmuuca wuxuu ku yidhi xataa isagoon xarmashadii bilaabin hadduu iska soomo maalmahaas xajkii waa laysaga guda jiraayo fii ayaami اlxajaa lagu jiraa fii ayaami اlxaji ayaa lagu jiraa ayb haddii marka intaas maalmaha uu soomi waayena saddexda maalmoodee dambe koob iyo tobanka labaiyo tobanka saddexiyo tobanka maalmaha minaad inuu soomo u bannaan tahay lixadiidi ibni cumar iyo xadiidka caaisha nebigu waa u ruqseeyey inuu soomo maalmahan ayaa mutashriiqa ninka mutamatica ah ee aan hadyi heli karin saddexdii maalmoodoo uu soomi lahaa inuu ka dhigto shaaficiyada laakiin waxay leeyihiin ayaamu tashriiq sina looma soomi karo waa ciidahoo kale laakiin waxaa laga reebayaa dadkaas qofkaa mutamatica ayaa laga reebayaa nas baana ku soo arooray isagaasaana marka muqadam la hormarina ayb wa sabcatin toddobana idaa rajactum haddii marka uu soomi waayo isaga laftirkiisa saddexdaa maalmood fii dimatihi waay waa laga rabaa un tobanka beri inuu soomo wasabcatin toddobana idaa rajactum markaad soo aada laabataan ood u laabataan guryihiinna aad tagtaan bacd ahlilcilmina maka markaa u laabataana laga wadaa bayl calaa kullin markaad mino ka laabataan tilka taadaasi casharatun toban waay marka kaamilatun dhammaystiran saddex iyo toddoba marka laysku daro waa toban sooma daalika xukunkaasi liman ayuu u sugnaaday lam yakun ounan ahayn ahluhu ehelkiisa xaadiri lmasjid alxaraam ehelkiisu ay yihiin aanay ahayn kuwa masjidulxaraam degan yacnii dadka aan xaramka deganayna xukunkaas iska leh waa macnuhu daalikadan hadda ka hor waa soo macnayna laba macnaa ku jirtaan dhahna yaa xasuusan ishaarada daalika xaggee u noqonaya tamatuca in loo celiyo waa la sheegay maxaa kale iyo xukunka hadyiga hay naam sax hadyiga iyo tamatuc labadaasaa loo kala celiya قال xdثna إسحاaq بن maنصوuر qال أخbarana النضر qال أخbarana شhuعبة qال xadثna أbu jمرة أbu jمرة huwa نصر بن عمrاan الضبعي ayaa la ihahdaa iبن cabaas saaxiibkiisu ahaa ardaygiisana waa ahaa waa ninka markuu iبن cabaas duqoobay oo yeel marku noqday ayuu ag fadhin jiray axaadiidta ayuu dadka kale ka gaarsii jiray mubaliqu uu ahaa xadiidka muslim ku sugan wafdi cabdilqays waa ninka ku jiro dhahay kuntu utarjimu bayna yaday ibni cabaas qaala sa'altu ibna cabaas wuxuu hi ibnu cabaas baan su-aalay radia allahu canhuma can ilmucati tamatuca faamaranii biha waa i faray waa i amrayo tamatuca samey buu yidhi wasa'altuhu waxaan su-aalay can ilhadyi hadyigan wax ka su-aalay xoolaha la qalayaa maxay yihiin faqaala waxa uu yidhi fiiha jazuurun fiihaa waxaa ah hadyiga dhexdiisa waxaa ah jazuurun hal geel ah ow baqaratun ama sac ow shaatun ama neef ari ah ow amase shirkun wadaag oo fii damin la wadaago dhiig yani wuxuu leeya hadigii waa maxay neef geelood qasho neef ari lo-a waa noqdaa neef ari a waa noqdaa iyo qofkii inuu neef shirko ku noqdo waxa shirkada lagu noqonayo marka waa geela iyo lo-da waa ariga isaga bil ijmaac shirko laguma noqon karo ari hal qof uma wax ka gudaa laakiin lo-da iyo geela ayaa lagu noqon karaa shirko meeqaa marka lo-du ay ka gudaysaa geelusa meeqo toddoba iyo toddoba lo-dana toddoba qofaa wadaagi karta geelana toddoba qofaa wadaagi karo marka hadyigu waxaa weeye imaa inaad neef geela qasho ama mid lo-a qasho ama aad neef ari a qasho ama inaad neef wax ku yeelato neef geel ama lo-a a wax ku yeelato ood yani subuciisa toddoba marka loo qaybiyo qaybteeda meeshaas marka ibnu cumar baa waxaa layidhi wuxuu diidi jiray shirkada shirkaduu diidi jiray waxaa laga wariyey imaam axmed uu wariyey sa'altu ibna cumara ibnu cumaraan su-aalay buu yidhi shacabi qultu waxaan idhi aljazuuru wاlbaqaratu tujziu can sabcatin neefka geela iyo neefka lo-da toddoba ma ka gudaysaa qaala wuxuu yidhi ya shacabi war shacabiyow walahaa sabcatu anfusin toddoba naf ma qabtaayu neefka geela ama neefka lo-da toddoba naf ma leeyahay bas hal naf uu leeyahay hal naf hadduu leeyahay qofuu ku gudayaa buu leeyahay qaala qultu waxaan idhi faina asxaaba muxamadin yazcumuuna ana rasuula اllahi sal ly slama sanna aljazuura can sabcatin wاlbaqarata can sabcatin ee ibnu cumar oo asxaabtii nebi moxamed waxay sheegayaanuu yidhi nebigu inuu jideeye lo-duna toddoba inay ka gudaysa geelana toddoba qaala waxa uu yidhi faqaala ibnu cumar ibnu cumar wuxuu ku yidhi lirajuli nin akadalika yaa fulaan war run miyaa ninkaan asxaabadu sidaas ma dhahayaan qaala nacam buu yidhi haa qaala ibnu cumar wuxuu yidhi maa shacartu bi haada aniga ma dareemintan ma ogeyn wuu ka laabtay marka ra'yigaas hore marka wuu ka noqday markii loo sheegay saxaabadu saanay nebiga ka soo wariyeen waa yeelay ayb qaar baa waxay yidhaahdaan marka xadiidkan riwaayadan ibnu cabaas ow shirkun waxaa la gooni noqday nasr bnu cimraan abu jamrat adubaci qaarkoodna ma aynan sheegin waxau yidhi ibnu xajar marka kii aan sheeginna intii uu maqlayou sheegay ninkan iqadaana wixii uu kaloo maqlay buu isaguna sheegay ow shirkun marka weliba mutaabacaad iyo waxna waa leedahay waa ansaxday marka ow shirkunka ee qismada marka toddoba toddoba waay sida axaadiistu ay tilmaamayaan saxiixa ah muslim iyo ay warinayaan xadiidka jaabir lo- geela waa toddobo iyo ayaa ku shirkoobi karta lo- sacana toddobo ariga isaga laguma shirkoobi culamada qaar baa waxay qabaan isxaaq iyo kale toban ayaa geela ku shirkoobi kartaa lo-dana sacana toban oo isaga marka wuxuu ka dhigay xadiid oo waxaa jira saxiixeyn ku sugan oo annahu sala allahu calayh ali wasalam qasama ayb qasama nebigu waxbuu qeybqaybiyey facadala cashran min alhanami bibaciirin toban ari ah ayuu nebigu wuxuu la ekeeyey hal geel xadiidkaasay marka qabsadeen culammada marka waxay ku jawaabeen xadiidkaas haniimo iyo wax uu nebigu qaybinaya qismo wax ku saabsan oo ahaa maahane hadyi ma ka hadlaynin hadyi hadyi iyo udxiyo iyo kama warramaynin hadyiga iyo udxiyada binnasi baa waxaa ugu soo aroortay toddoba inuu ku gudayo marka taqsiim kale iyo qayb kale iyo qaybin kale in halkan la keena ma ahanay dheheen mas'alo kale iyaduna waxay tahay meesha ku jirto xoolaha marka lagu shirkoobaayo toddobada qof ay ku shirkoobayso iyagu ujeeddooyinkooda hakala yani axkaamtooda waxa ay ku gudanayaan ha kala duwanaato haddii la rabo oo maalan ha kala duwanaata maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa qaar hadduu u yahay dadna waajibay isaga bixinayaan qaarna sunno haddii sunno ah bay samaynayaan waa dhib ma leh toddoba qof oo saddex ninna ay sunnaysanayso afar ninna ay waajib iska bixinayaanaa neef lo aqashay waa u gudaysaan kulligiin waajib inaad iska gudaysaana qasaba ma jirto markaa dadku iyagu ha kala gedisnaato niyadooda oo tadawuca iyo faradka ha ku kala bedelnaato haddii la rabo waa toddoba qofood unbaa neefkaas aan lo-da ama geela gudaya mas'alo kale iyadana waxay tahay waqlasha iyada marka su-aal kale waxay tahay marka waqlasha iyadana sidaa ma la yeeli karaa maalan ninka waxuu rabaa inuu u waqlalo saddex gabdhood iyo wuxuu rabaa inuu u waqlalo laba wiil saddex gabdhood iyo laba wiil labada wiil waa min afar afar neef waa labada wiil sooma laba iyo laba waa afar saddexda gabdhoodna waa saddex neef toddoba soo lagama rabo hal neef oo loo hadduu qala ka waran ama hal neef oo geel ah shaaficiyadu waa ogol yihiin ibnulqayim laakiin kitaabkiisa tuxfat اlmawduud fii axkaami اlmawluud waxa uu yidhi waqlasha ma soconaysa waqlasha waxa uu leeyahay ama caqiiqada xugun kalaa ku jira meesha yacnii ilaahay subxaana naf ayaa shafaacadeeda la rabaa waa in tiro lagu bixiyo marka tiro ilaahay dartii marka waxaa la rabaa shukri dartiis in inta nafoodo ilaahay kuu hibeeyey adiga in la eg ama intii inaad same aad dhiig u daadisa marka ilaahay dartii aad dhiiggii u badisa marka oo maalan marka inuu toddobadii hal neef meeshuu dhiig ka qali lahaa waa inuu qalaa marka yacni intii afar iyo saddex yacni inuu toddoba ari ah markaas uu soo qabto u beraayo maxaa yeele nafka naf waay ilmahan maxaa yeele mid shafaacadiisa aadan rabin kuma jiro kulligood waa rabtaa shafaacadooda shafaacadoodana waxaa lagu xiray dhiigga loo daadi dhiigga yacni waxaa weeye laga daadinayo isaga shukri oo nicmada ilaahay ku siiye loogaga gudanayo isaga marka wuxuu yidhahdaa mana soo aroorin arrinkaas marka arigiisuu baaqi ku ahaana waqlasha ama caqiiqada ayb marka wuxuu yidhi faamaranii bihaa wuu i amray ibnu cabaas inaan tamatuco wasa'altuhu waxaan su-aalay can ilhadyi hadyigii faqaala waxa uu yidhi fiiha jazuurun aw baqaratun aw shaatun aw shirkun ama wadaag oo fii damin dhiig la wadaago neef la wadaagayo qaala wakaana naasan dad waaba iyaga oo karihuuhaa inay naceenba oo arrinkaa ay kahdeen tamatuci fa nimtu waan seexday buu yidhi waxaa dhahaya abujamra fara'aytu waxaan arkay filmanaami hurdadii kaanna insaanan qof isagoo yunaadii dhawaaqayo xajun mabruurun wamutcatun mutaqabbalatun xaj loo baarinimo falay waay kan tamatuc la aqbalay faataytu bna cabbaas baan u imid radia allaahu canhuma faxadatuhu waan u sheegay saasaan ku riyooday baan idhi faqaala waxau yidhi allaahu akbar meeshaa marka waxaa laga qaadanaya marka qofku markuu wax farxad leh maqlo inuu allaahu akbar oo u dhihi karo waana badantay axaadiidta ku soo aroortay saxaabada xaggeeda ka timid dadka qaarkood marka waxay u bedeleen sacab farxada markau maqlo ama wax uu jeclaysto maqlayaa waa sacab tumaya sacab dhow sacab dhowgaas marka waxaa weeyaan wax oo fiican ma aha sunnadiina ma waay waa ag maray qofkaasi wax aan fiicnayn oona waa kuwaa sameeyey marka sunnadii waxaa weya marka takbiirtaas allahu akbar qofkii faqaala allahu akbar ayuu yidhi sunnatu abilqaasim sala اllahu calayhi wasalam dadka qaar bacd innaas yani bilmunaasaba waxaa weeyaan mushkilo waxay qabaan qof uu necab yahay hadduu wax sameeyo maalan iga daayo dhahaa waxaas ma rabo wixiina sunnada ay ku soo arooreen hebeloo u daynaa dartiis nacam xataa dad culummo ahaas noocaasoo kale u dhaqma waxaan marka haddii hebel uu sameeyo ama dadkaas ay naga dhaaf naga dhaaf u leeyahay waxaa laga yaabaa marka sacabtunkaas in lagu ag samaynaayo waxba uusan bedelaynin uunan dhehaynin war waxaan qalad waayo ma dhahaayo xataa taasna dadkii ka celin maayo midaanna wuxuu ka dhigaa dada uga tegaa oo u nacaa darteed shaydaanku marka madaakhishiisu aaday u badantay ilaahan ka magan galna qaala waqaala aadamu wawahbu bnu jariirin wagundarun can shucbata cumraة mutaqabalaة waxajun mabruur sidaasuu yidhi xadiidka marka intaasoo axkaama ku jirto tarjamadii xadiidkuna waa is leeyihin baabu rukuubi اlbudni halihii geela ama lo-dii la kaxaynayey halihii geela yani la kaxaynaya hadiga loo waday fuuliddeeda ratiga yani hadiga loo wado halkaa in lagu soo qalan la rabo ma la kori karaa ma la fuuli karaa liqowlihi wاlbudna jacalnaaha lakum min shacaa'ir اllaah wاlbudna halihii geela jacalnaahaa lakum waxaanu idinkaga yaalnay idinka min shacaa'ir illaahi ilaahay macaalimudiinkiisa ayaanu idinkaga yaalnay inay ka mid tahay lakum waxaad leedihiin fiihaa halahaas dhexdooda khayrun ayaad ku leedihiin khayr marka lakum fiihaa khayruntaan waxaas wanaaggaas la sheegaayo waxaa ka mid a in la fuuli karo la kori karo lagu intifaaci karo saas u wadaa isagaa fadkuruu sheega ismallaahi ilaahay magaciisa sheega calayhaa iyada korkeeda markaad gowracaysaan magaca alla sheega sawaafa saddex lugood xaal ay ku taagan tahay iyadoo saddex lugood ku taagan oo labada lugood hore mid ka mid a ay xihan tahay saas u laabantahay saddex ku taagan fa idaa wajabat haddii ay dhaco dhaco junuubuhaa dhinaceeda hadduu dhaco fakuluu cuna minhaa iyada ka cuna wa acimuu quudiya alqaanica midka qaanica ah ee aan dadka wax ka baryaynine iska qanacsan walmuctara iyo midka usoo bambaxaaya dadka istustusaayo in si wax loo siiyo kadaalika sidaadaasoo kale sakharnaahaa lakum idinkugu sakhirnay idinka lacallakum tashkuruun likay tashkuruu saa ilaahay ugu shukrisaan lan yanaala allaha ilaahay ma gaarayo luxuumuhaa hilbaheeda walaa dimaa'uhaa dhiiggeedana ilaahay ma gaarayo walaakin lagu noqoyo yanaaluhu waxaa gaarayo attaqwa alla kacabsi minkum idinka idinka timid alla kacabsiga qalbigiinna ku jira idinka idinka imaanaya alla gaaraayo kaasaana ilaahay wax idinku siinaya laakiin neefkan dhiiggiisa iyo hilibkiisa ilahay waxa ku fali maayo mana gaarayo kadaalika sakharahaa lakum sidaadaasuu alla idinkugu sakhiray litukabbiru llaha inaa ilaahay weynaysaan saaad ilaahay u weynaysaan calaa maa hadaakum lihidaayatihi iyaakum hanuuninta uu idin hanuuniyey idinka darteed calaadan waa tacliiliyow wbashir bishaare almuxsiniina kuwa muxsiniinta u bishaaray qaala mujaahidun mujaahid waxa uu yidhi sumiyat ilbudna halahaas waxaa budni loogu bixiyey libadaniha yani weynaanteeda darteed lidakhaamatihaa qara weynaanteeda darteed waalqaanicu asaa'ilu weyaan midka wax weydiisanaya waalmuctaru alladii yactaru waa midka isku bandhigaayo u bambaxayo bilbudni halaha geela banbaxayo min haniyin mid wax haysta aw faqiirin ama faqiir ah isaga marka qaanica saa'iluu ku fasira laakiin tafsiir kalena waa jira wa shacaa'ir allaahina isticdaamu اlbudni halaha weyne weynaan dalbitaankeeda waa waistixsaanuhaa iyo yanii wanaag dalabkeeda isticdaam waxaa weeyaan hashi yanii hadiga lagu bixinayo in la weyneeyo oo la dharjiyo la calfiyo si aada loo cayiliyo wastixsaanuhaana wanaajinteeda in mid wanaagsan laga dhigo waalcatiiqu aayadaha waxaa ku jira moogtahay walyatawafuu bilbeyt alcatiiq kaasuu fasira marka waalcatiiquna cidquhu ka xor ahaanshihiisa weeyaan min aljabaabirati laga xoreeyey alla uu ka xoreeyey yanii dadka jabaabirada ee dadka qasbo waana qowlu qataada midkan tafsiirkan wuxuu leeyahay yani qataada beytulcatiiq waxaa loogu bixiyey alcatiiq yani kii la xoreeyey maxaa laga xoreeyeyna dadka jabaabirada inay ku tasalludaan oo ninkii maroodiga watay waa kii ilaahay ka buriyey oo nin walba isku dayo inuu dumiyo waa ilaahay ilaa akhiri zamaanka waa ilaalinaa wayuqaalu wajabad ayaa la yidhaha saqadat ila alardi dhulka ay u dhacdo wa minhu wajabat ishamsu qoraxdii waa dhacday meesha taasay ka timi qال xadaثna cبdاللh بن يوسف qال أخبرnaa mالك عن أbي الزiناad عن الأعرج عن أbي هريرaةa رضي الله عنه أنa رasuuل اللhi sلى الله عليه لي وسلم ra'ىa raجuلا nin ayuu arkay yasuuqu badnةan hal kaxaynayo faqaala waxau yidhi irkabhaa fuul faqaala waxau yidhi inahaa badnaة waa hal aan u wado xaramka faqaala irkabhaa fuul qaala inahaa badnaة qaala irkabhaa fuul weylaka hoogaaga ah weylaka iyo waxaa weeyaan marka hooge macnaheedu marka habaar lagama wado wax afka iska bartay gablame iyo kale waa qof aan hadda inaad gablanta aan rabin oo warsaas yeel gablame ma hadda lagama wado habaar saasoo kale wafi اhaaliثati aw fi الhaaniyati markii saddexaad ama markii labaad قال xdثna مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي قال xdثna هشام وشعبة قال xdثna qتاadة عن أنس رضي الله عنه أن النبي sلى الله عليه ولي وسلم ra'ىa رaجuلا nin ayuu arkay ysuuqu badنة hala kaxaynayo faqاala waxa u yidhi irkbhaa fuul faqاala inaha badنة ayuu yidhi qaala waxa uu yidhi irkbhaa fuul qaala inaha badنة qaala اrkbhaa ثaلاثة war fuul buu yihi ki d ayb halkaa marka wxuu u deliishanayaa marka labadan xadiidba waxay tusayaan in la fooli karo laakiin ayb saddex shardi baa lagu fooli karaa iska fool ma aha saddexda shardi marka waxay tahay alidiraar in loo baahdo aلrukuub yani waxaa u jeedaa arukuub alrukuubu bilmacruuf dhibaato horta inay keento laba marka la fuulaayo in macruuf lagu fuulo yani culays ka badan iyo dhib kale iyo inaan la saarine si macruufo iyadiina aan nafteedii dhib u keenaynin qofkiina marka uu ku ugu intifaacayo in loogu intifaaco waintihaau اrukuubi biintihaa'i اdaruurati fuulidduna waa inay ku dhammaato inta ay xaajadaada ku eg tahay haddaad ka maaranto waa ka leexanaysaa see uga maarame maala haddaad gaadiid kala wadato gaadiid kalaaba kuu joogo ay aa wadato sida nebigu yaalayba sal l slam nebigu marka wuxuu sameeyey gaadiidkiisiibuu qaatay kuwan kalena waa kaxeeyey waa u qoor xiray halkaasay saas u socotaa keligeed haddaad marka gaadiid kale helaysid ma fuulaysid oo baahi baanba jirinba markaas haddii baahidu ay kugu kalliftana si macruufa inaa u fuusho baahidaasi hadday dhammaatana waa ka degaysaa maxaa yeele waxaan waa sidaa loo leeya waxay tahay waa waxaad sadaqaysatay wa xag alla aa u sadaqaysatay haddana inaa adigu ku soo noqoto intifaacdo yaa marka xaaje inay keento maahne si kale waa lagu ciriiriyey marka ayb baxi dheeru marka ka sameeyey axaadiid fara badan iyo waxyaaba ku soo arooray meeshaas ayb ayb imaam axmed wuxuu soo saaray min xadiidi caliyin cali baa la su-aalay hal yarkabu rajulu hadyahu ninka ma fuulaya hadyigiisa faqaala laa ba'sa dhib male buu yidhi qad kaana nebiyu sal l slama yamuru birijaali yamshuuna fayamuruhum yarkabuuna hadyahu dad iska lugaynaya markuu arka nebiga xoolihii hadyigiisii buu dhahaya warkaalaya raaca xoolahan kora ilaa danaa keenaysa markaa markaa wuxuu yidhi wabiljawaazi muطlaqan qaala curwat bnu zubayr wanasabahu bnu lmundir liaxmeda waisxaaq wabihi qaala ahlu daahir wahuwa aladii jazama bihi nawowiyu fi rawda tabcan liaslihi fi اdaxaaya wanaqalahu fi sharxi اlmuhadab can اlqafaal wاlmaawardiy ibnu cabdilbarna wuxuu iطlaaqay imaamu shaafici imaam maalig iyo abu xaniifa inay qabaan karaaha inay tahay in la fuulo iyo akaru اlfuqahaa laakiin karaahadaas waxay la socotaa hadday dhibaato ay haddii yanii iyadoo aan wax dana keenin in la fuulo taasaa marka la nacaya xadiid baa marka wuxuu leeya nebigu sal l slam uu yidhi irkabhaa bilmacruufi idaa ulji'ta ilayha xataa tajida dahran xadiid muslim uu wariyaa saa'an marka riwaayadaas muslim min xadiidi jaabir irkabhaa fuul bilmacruufi macruuf ku fuul idaa ulji'ta ilayha haddii lagu dhibaato geliyo xataa tajida intaa ka helaysid dahran gaadiid kale xataa tajida dahran marka haddaa gaadiid kale helaysid iyada lama fuulaya xadiidka muslima caddaynaya madaahibta iyo waxaa ku jirana halkaasu ku sheegay ayb meeshaas marka culamada qaar baa waxay ka fahmeen ninka waaqifka ee wax waqfo waqafkiisa inuu ku intifaaci karo sida ninkan hadigaba waqafoo kale waa hadiga haddana maca daalika ha fuulaan la yidhi meeshaan waxaa laga qaadanayaa bay dhaheen marka waaqifku inuu ku intifaaci karo waqafkiisa laakiin labaa loo kala qaadaya labada qaabka loo kala qaadaya waxay tahay in la yidhaahdo waaqifku haddii uu waqafkiisa jiha caama u waqfay maala kitaabuu waqfay masaajiduu geeyey wuxuu yidhi kitaabkan waqaf masaajidkaas in loo dadka joogo inay ku cibaadaystaan ay akhristaan ayuu u keenay isaga hadduu masaajidka soo galo waa qaadan karaa waa akhrisan karaa dhinaciisa ilaa hadda isagu mucayan ma aha waqafkan waa jiho caamuu ku waqfay jihadaasuu soo geli karaa isaga dadkaa cibaadaysanayuu ku jiraa isagaba laakiin waxaa la diidayaa waqaf adiga aad bixinaysa inaad adiga isku cayanto waaqifkii inaad noqoto mawquufu lahuna inaad adiga la noqoto martaas wax ma aha waxaasaan waqfay anaan isku waqfay ma soconaysa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man saaqa alhadya man saaqa albudna xoolihii qofkii kaxeeyey macahu isaga la jirkiisa kaxeeyey la jirankiisa xoolihii ninkii isaga watayba oo isaga iyo xoolihii uu hadyigana kaxaystay قال xدثنا يحيى بن بكير قال xدثنا الليث عن عقyل عن بن شهاaب عن سالم بن عبد اللaه أن بن cمر رضي الله عنهma قال تمتca رasuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم نbigu waa تaمتcay في xaجة الوداaع بالcمرaةi buu ku تaمتcay إلى الحج tn marka waay rabtaa شhكaal nbiga waa تaمتcay u leeya cمru ku تaمتcay إلى الحج hadda ka horna waxaan sheegnay nebigu xajkiisu inuu ahay qaarin qiraan inuu ahaa qiraan halkan marka waxaa la leeyahay tamatuca qiraankana waa lagu magacaabaa tajawuz ahaan horena waa u sheegnay curfiga selafka iyo saxaabada taabiciinta iyo curfigooda wuxuu ahaa qiraankana tamatucay ku magacaabi jireen maadaama qofka qaarinka wax badan ay iska shabahaan ninka mutamatuca waahdaa waa nebigu hadiyi ayuu kaxeeyey waahdaa waana hadiyeeyey xoole ayuu xaramku u hadiyeeyey fasaaqa macahu alhadya hadyigii iyo xoolihiibu maciisa ayuu kaxeeyey min dilxulayfati buu ka kaxeeyey meeshaa marka culamada qaar waxay ka qaataan xoola haddii xaramka la geynaayo in xilliga laga qaado xaramka la geliyo in meesha laga gada maahan ay leeyihin xaramka dhexdiisa laakiin imaamu nawowi wuxuu wax diidaya mal in halkaa laga gadayo da waqtigaan yaaba xoolo kaxay kara waqtigaan hadda maba la kaxeeyaba xoolihii xoolihii dhammaa sida loo wado waxaa laysugu geeyaa alard almuqadasa meelahaas dadku meeshaasay ka gataan xataa ma qala kartid baa maxaa yeele nin walbaa meelaha ku qashan la yidhaha malya intaa saddex malyan hadday saddex intaasoo neef ay qalaan wasaqay dhulka dhan wasaqoo noqonaa suurtagal maa marka waxay u sameeyeen meelo kawaanno ah oo iyagu markaa yacni qashinkii iyo waxaasoo dhan meelo qofku marka meeshaasuu neefka ka qabsanaa qofku u wakiilana qofkaasaa qalaa waahdaa fasaaqa macahu اlhadya min dilxulayfati wabada'a rasuulu اllahi sal l slama nebigu wuxuu ku bilaawo bilowday fabadaa faahalla biاlcumrati cumro ayuu ku dhawaaqay uma ahalla biاlxaji buu ku dhawaaqay yacnii cumraduu hormariyey waa lafdiga fatamataca annaasu dadkii way tamatuceen maca nebiyi sala allahu calayh waali wasalam bilcumrati ila alxaji fakaana min annaasi dadkii waxaa ka mid ah man ahdaa qole marka hadyi bixisay fasaaqa alhadya hadyiga soo kaxeeyey wa minhum waxaa ka mid ah man lam yuhdi mid aan marka waxba hadiy aanaan hadyi u keenin falamaa qadima اnebiyu sala allahu calayh waali wasalam makata nebigu markuu maka soo galay qaala linnaasi dadkii wuxuu ku yidhi man kaana minkum qofkii idinka idinka mida ahdaa oo xoolo wado fainahu laa yaxilu lishayin shay uma xalaal noqonayo fainahu laa yaxillu lishayin shay u xalaal noqon mayo xaruma minhu ka xaaraam noqday xataa yaqdiya xajahu intuu xajkiisa ka dhammeeyo oo maalinta ciidda la gaaro waman lam yakun minkum ahdaa qofkii idinka idinka midoon hadyi keenin falyatuf bilbeyti kacbada ha dawaafo bisafa walmarwa waliyuqasir tintan ha gaagaabsado walyaxlil ha xalaaloobo uma liyuhilla bilxaji xaj ha ku dhawaaqo faman lam yejid hadiyan hadyi qofkaan helin falyasum alaaata ayaamin ha sooma fi lxaji wa sabcatan toddobana idaa rajaca ilaa ahlihi ehelkiisa hadduu u laabto fadaafa waa dawaafay xiina qadima makata maka markuu soo galay ayuu dawaafay nebiga wastalama rukna ruknigii ayuu taabtay awala shayin shaykii markii ugu horreysay xaajarulaswadku ka bilaabay uma khaba alaaata awaafin saddex wareeg ayuu nebigu rucleeyey wamashaa arbacan afarna waa socday toddobadii dawaaf farakaca waa tukaday xiina qadaa awaafahu bilbeyti markuu gutay awaafkiisii kacbada cinda almaqaami ayuu ku tukaday maqaamu ibraahim agtiisa ragcatayni laba raco uma sallama waa salaamo noqsaday fansarafa waa gadoomay faata safa ayuu yimid fadaafa bisafa walmarwa ayuu dawaafay sabcata adwaafin toddoba dawaaf uma lam yaxlil ma xalaal noqonin min shayin shay kama xalaal noqonin xaruma minhu ka xaaraam ahaa oo yacni ixraamka dartii xaaraam uga ahaa xataa qadaa xajahu ilaa xajkiisii oo gutay wanaxara hadyahu oo gowracay yowma anaxri wa afaada oo dawaafulifaadihii sameeyey fadaafa bilbeyti buu dawaafay uma xalla min kulli shayin buu ka xalaalo noqday xaruma minhu ka xaaraam ah xaggiisa wafacala wuxuu sameeyey mila maa facala rasuulu lahi sal اllahu alayh wafacala waxaa sameeyey mila maa facala rasuulu lahi sal ly slam wixii nebiga uu sameeyo kalena man ayaa sameeyey ahdaa xoolo waday wasaaqa alhadyi hadyigiina soo kaxeeyey min annaasi oo dadka ka mida xadiidkan marar badan waana soo maray hadda maxalushaahidkiisa waxay tahay xoolihii qofka inuu soo kaxayn karo gurigiisa uu ka soo qaadi karo وعan curwaةa أنa caaئiشhaةa raضي الlaه عanهa أhbarathu can النabiyi slى الlaه عalيه alي wsلم fii tamatucihi biاlcumraةi ilى اlxaji bay ugaga warantay fatamataca الnaasu dadkii way tamatuceen macahu la jirankiisa bimil اladii kii oo kale iigu warantay ahbaranii saalimu oo ii sheegay can ibni cumara raضي الlaه canهuma can rasuuli الlah sl sلم ayb taa marka waxaa weeyaan ninkii xoolo soo kaxeeyey baabu man ishtara alhadya min aariiqi qofkii xoolaha soo gato jidka ka soo gato xoolihii marka wadada qofka isagoo soo maraya ma gadan kara wuu ka gadan kara qaala xadaanaa abu nucmaan qaala xadaanaa xamaadu can ayuuba can naaficin qaal qaala cabdulaahi bn cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhum liabiihi aabiibu wuxuu ku yidhi aqim joog fainii laa aamanuhaa anigu kama aamin ihi sanadkan an tusadda in lagaa celinayo can ilbeyti beytka yacnii sanadkan kama aamin ihi kacbada in lagaa celin doono yani waa markii ay xajaaj iyo qoladii ku dagaalamayeen iyo cabdullahi bni zubayr reer bani umaya iyo ibnu zubayr markii uu maka iyo madiine u qabsaday waa kii waa kuwii kusoo duulay reer bani umaya marka meelaha dagaalkaas iyo markuu socday buu wuxuu yidhi kama aamin ihi sanadkan in kacbada lagaa celin doono qaala wuxuu yidhi ibnu cumar idan afcalu kamaa facala rasuulu lahi sal slam hadday saa igu dhacdo layga celiyo sidii nebiga sameeyeen samayna sulxu lxudaybiya waqad qaala allahu ilaahayna waxau yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi uswatun xasana faana ushidukum anuu waxaan markhaati idiin geliyey annii qad awjabtu calaa nafsi اlcumrata anigu inaan nafsadeyda cumro u waajibiyey yani cumraan xirtay faahalla bicumrati cumradii buu ku dhawaaqay qaala waxa uu yidhi uma kharaja waa tegey waa baxay xataa idaa kaana bilbaydaa markuu joogay ahalla bilxaji wاlcumrati xaj iyo cumru isku daray wa qaala waxauu yidhi maa shanu اlxaji wاlcumrati ilaa waaxidun xajka iyo cumrada shanigoodu ma ahan ilaa hal mid un weeyaan uma ishtara alhadya hadyigii ayuu gatay min qudaydin qudayd ayuu hadyi ka gatay maxalushaahidka meesha uma qadima waa galay fadaafa lahumaa dawaafan waaxidan hal dawaaf buu u dawaafay falam yaxilla ma xalaal noqonin xataa xalla minhumaa jamiican ilaa labadoodaba hal mar uu ka xalaal noqday marka hadyigii dariiqana waa laga gadan karaa waa inaynan marka wax dhiba lahayn baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man ashcara qofkii ishcaar sameeyo ishcaarka waxaa la yidhaahdaa geela iyo lo-daa lagu sameeya oo hadyiga loo wado garabka yacni kuruska midig geela kuruskiisa midigta dhanka midig ayaa inta sidaas midi loo geliyay maqaarka maqaarkaa la jeexjeexa dhiiggaa laga keenaya dhiiggaas markii laga keeno dhinacayada dhinacaa looga tiraya marka waa lagu dharoobayaa yacni hashi ayaa dhinac dhinaceeda dhiiggaas lagu tiraya maxay macnihiisu uu yahay macnihiisu waxaa weeyaan in loo aqoonsado neefkan in xaramka loo wado haddii uu dhumo xagga in la geeyo ninkii helo inuu halkaas ku simo xoolo markaa yacnii la hadiyeeyey inay yihiin in loo ogaado ishcaaraa la yidhaha marka taas ayb wadaadada qaar waxaan ka maqli jiray xalaakayn ani ma aqaan marka xalaakayn ya naafayn hadda day tahay naafayn ma loogu talagelin naafka in la naafeeyo laakiin waxay tahay un sarsarid dhiig looga keenayo oo la marmarinayo waa dhinaciisa marka ishcaar ishcaarkaas un inuu ahaado wax annaga aan naqaan maaha maadaama waxaan anna aqoonin uu yahay luqadeenna ma loo heli karaba wqalada baabun ay hada kani baabun baab weyaan marka alfaada sharcigu la yimaado daa'iman af soomaaliya in lagu keeno waa iska adag tahay man ashcara qofkii ishcaar sameeyo waqallada u qoorxiro qoor xiro taqliidkuna waxaa weeyaan marka xarig inta la sooho qool oo kale loo sameeyo sidii qool camal kaba lagu xiro qoorta loo geliyey marka neefkii marka qoolkaasa ugu jiro qoorta kabana marka way ka lushaan waxaa loogu talagalay marka iyadana in xoolahaas la ogaado inay yihiin ama waaba loo qoorxiraya keliya yani qoorxiraa loo samayna qofkii arko waa calaamad uu ku garanaayo xoolahaas in xagga looga hadhow marka neefku haddii uu soco waayo ama uu jirado oo kale maxaa la samaynaya meeshaasuu ku qalaya meeshii uu ku noogay oo uu is yidhaahdo waa ku dhiman doona oo isleeyahay buu ku gowracayaa kabtaas qoorta ugu xidhan buu dhiigga dhexgelinaa marka waa ka tegayaa marka wixii marka meesha jooga waa iska cunayaa marka masaakiinta iyo wii dhammaa waxay u garanayaan xoole haddii loo wado inay yihiin ishcaarkaas marka culammada badankood waa qabeen abu xaniifa waxaa laga wariyey inuu yidhi waa karaaha maxaa yeele wuxuu yidhi neefka dhibaatayna ku sugan neefka la dhibaataynayo ibraahimu naqacina waxaa laga wariyey tirmidi sida uu sunankiisa ku wariyeyba adii wakiic baa xadiidkan sheegay ishcaarka markaasaa nin baa wuxuu yidhi ibraahimu naqaci wuxuu yidhi innahu muhlatun waa neefkii oo la jir dilayo ibraahimaa sidaa yidhi buu yidhi markaasu wuxuu yidhi niyahow waxaa u yaa kaaga baahi badan buu yidhi in lagu tumo oo lagu xabiso yidhi waxaad u baahan tahay in lagu tumo lagu canaanto oo lagu xabiso rasuulkaa wax kaaga sheegaya markaasa waxaa leedahay ibraahiimu naqaci wuxuu leeyahay mulo waayo waxaas wax rasuulkii sameeyey say say wax qalada u noqonaya mulo iyo waxaa u noqonaya marka ibraahim xadiidkan gaarinaa laga yaabaa isaga waqallada bidilxulayfati dilxulayfana ugu qoor xiro xoolihii uma axrama xarmaday ayb meesha marka ariga laakiin ishcaar laguma samaynayo isaga sababtoo arigu laba maadaba waa leeya dhogoruu leeyahay dhogor oo haddii la sarsaray dhiiggii si fiican xataa ma yani sida lo-da iyo geeloo kale ma ahan oo iyagu timo xiiran oo kale ma aha midda labaad arigu daciif waxaa laga yaabaa inay dhintaba intaas mau adkaysan karo ariga ishcaarka ma loo sameeyo geela iyo lo-da waa wax loo sameeyo wa qaala naaficu naafic waxa uu yidhi kaana bnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa kitaabkaas wa qaala naaficu naafic waxa uu yidhi kaana bnu cumara radia allahu canhuma ibnu cumar wuxuu ahaa idaa ahdaa hadduu xoolo soo kaxeeyo min almadiinati uu ka soo hadiyeynayo xoolo qalladahu waa u qoorxiraayey wa ashcarahu wa ishcaar ayuu u samaynayey bidilxulayfati meeshaa yadcunu waa duraayey fii shiqi sanaamihi kuruskiisa alaymani midigeeyey dhinaciisa ayuu duraayey bishafrati tooreyda ayuu ku mudaayey wa wajhuhaa iyadoo wejigeeduna qibala alqiblati qiblada xaggeeda uu u jeedo baarikatan xaal ay tahay midii aruman قال xdثna أحمد بن محمد huو المعروف بmrdweyه qال أخبرnا cبداللahi qال أخبرnا معmر عن الزهري عن cروة بن زبير عن المسور بن مkربة ومrوان qاaل خرج النبي sلى الله عليه لي وسلم نبgu wou baxay زمن الxudayبيةi ayuu baxay فيi بضc caشرaةa مئة dhowr iyo toban boqolaad isagoo wato dhowr iyo toban boqol qof iyadoo ay la socdaan dhowr iyo toban boqol marka waxay ahaayeen riwaayadka qaar sii sheegayaan afariyo toban boqol afariyo toban boqol waxaa weeyaan waa kun iyo afar boqol afar iyo toban boqolaad oo kun iyo afar boqol yani saas saas oo kale xataa idaa kaanuu bidilxulayfati markay ahaayeen qallada الnabiyu salى اllahu calayh waali wasalama nebigu waa u qoor xiray alhadya hadyigii wa ashcara waa ishcaar buu u sameeyey wa axrama bilcumrati cumrana waa xarmaday qال xdثna أbو نعيم qال xdثna أفلح عن الqاسم عن cائشhaة رضي الله عنها qاaلت فtlت qلاaئda budن النبي sلى الله عليه لي وسلم nebiga halihiisii geela ahaa qoorxirkoodii ayaan soohay halihii nebiga qoorxirkooda aniga ayaa soohay oo sameeyey biyo daya labadeeda gacmood baan ku soohay uma qalladahaa waa u qoorxiray wa ashcarahaa waa ishcaar buu sameeyey waahdahaa waana dhiibey oo waa hadiyeeyey famaa xaruma calayhi kama xaaraam noqonin korkiisa shay-un shay kaana uxilla lahu shaygaasoo loo xalaaleeyey awal yani hadda waxaa laga wadaa qofkii maalan isaga ma baxaayo xaramaynkii ma aadaayo xaramkii ma aadaayo isaga xaramka ma aadaayo xoolow rabaa marka inuu dhiibo dad xaramkii u socdaba u xoolo u dhiibay intaanoo neefaan anigana hadiyeynaya xagga ha lagu qala buu leeyahay waa fiicanta markaad sidaas yeesho laakiin adiga nin muxrim oo kale miyaad noqonaysaana ma noqonaysid nin muxrima wixii nin muxrima xaaraam ka ahaa adiga xaaraan kaama aha caaisha radi allahu canha waxaa loo sheegay ziyaad ibnu abiihi ninkii la dhihi jiray ziyaad ibnu abiihi ayaa waxaa layidhi ciraaq ayuu intuu xoolo ka soo hadiyeeyo oo xaramku usoo dhiibo ayuu dhar cadcad gasho jiray oo qof marka muxrim oo kale iska dhigaya markaasay waxay tidhi alahu kacbatun fi lbasra basra maa kacbo ugu taallay tii dharka cadcad muxuu ka wataa marka iyo basra miyaa kacbo ugu taallaa saasay tiri saxaabada qaarna way qabeen taas oo kale ibnu cabaas ayaa laga sheegay inuu sidaas yeeli jiray xadiidkan la wuxuu tilmaamayaa nebigu inuu inta xoolo dhiibay isagu uu madiine baaqi ku ahaa waxaa laga yaabaa xajkii abubakar dadka uu xaji siinayaba inuu ahaa markaa nebigu waa iska joogay wax xaaraan ka noqdayna ma jirin wabilahi towfiiq sal allah wsl ala nabina mxamed